bsmi اllahi الرحmn الرaxيm alxamdu لlah rb العaalamiin wslى اllah wslm عlى nabiyina mxamadi وعlى alih وaصxaabih aجmaعin ama bacdu kitaabu اlimaama baabkii ugu dambeeyey ee xadiidkiisa ugu dambeeyey ayaa xadiidka ugu dambeeya ka ka horeeyo baabu salaati qabla اlcasri wadikru اkhtilaafi الnaaqiliina can abi isxaaqa fi dalika ayaa wax laga su-aalay xoogaa in lagu yar celiyo xadiidka marka saaqa almusanifu bisanadihi ilaa caasim bni damrata qaala sa'alnaa caliya radia allahu canhu baan su-aalinay buu yidhi can salaati rasuuli llahi sal ly slam nabiga salaadiisa qaala wuxuu yidhi ayukum yutiiqu dalika oo kiineebaa awoodayo qulnaa waxaanu nidhi in lam nutiiqhu samicnaa haddii aanan awoodaynin waa maqlaynaa waa dhegaysanaynaa qaala wuxuu yidhi kaana idaa kaanat ishamsu qoraxdu haddii ay ahaato min haahunaa dhinacan bari ka hay-atihaa hay-adeeda oo kale min haahunaa oo dhinacan galbeedka cinda alcasri ay ka tahay waqtiga casirka yacnii qoraxda waqtiga casirka inta ay galbeed ay jirto marka ay jirto bari markay jirto mashriq ay ka jirto intaas oo kale sallaa ragcatayni nebiga laba ragcood duka jiray waa salaatu duxo waay labadaas ragcood weliba duxo oo waqtigeedu ou aada u horeeyo waay ayb fa idaa kaanad haddii ay ahaato qoraxdu min haahunaa meeshaan waa mashriqu weli dhanka bari ee qorax soobax dhinaceeda qoraxdu marka ay ahaato ka hay-atihaa hay-adeeda oo kale min haahunaa meeshan galbeed cinda duhri duhurka agtiisa yacnii waqtiga duhurka qoraxda inta ay galbeed jirto marka ay jirto bari markaas sallaa arbacan afar ragcood duka jiray marka afartaa ragc maxay noqonee waa duxo iyadana idinka hadda marka mid fiiriya salaada duhur qoraxda siday u socota bari bay kasoo socotay dhexday isku aadisay waqtu zawaal waqtiga duhurka wax yar bay leexanee soomaha oo dhanka galbeed ay u leexanee qoraxda intaas yarta ah marka ay inta dhinacan bari ay ka jirto waqtiyadaasoo kale goorbay noqon kartaa haddaan saacaddeenna ku qiyaasno shan saac meelahaas waa xilliga aadka u kulul waa afar ragcood dukan jiray casirka waqtigiisana waa degay qoraxda marka ay casirka waqtigiisa qoraxda inta ay galbeedka u iilatay marka la fiiriyo intaas oo kale marka ay bari jirtana xoogaa labada saac iyo meelahaas waay waqti hore waay marka laga fiiriyo weliba casarka waqtiga xadiidkan xanafiyada xataa waxay u daliishadaan in labo ay tahay idaa saara dillu kulli shayin midlayhi inuu casirka kusoo gelayo ay usoo qaadanayan marka labada marba labada ragco hore waxaa lagu macneeyey salaatu duxa oo weliba la dukanayo waqtul ishraaq qoraxda markay soo baxdo cirka si fiican uga soo kor noqoto labuu duka jiray haddana markay aada usoo kululaato oo zawaalka uu dhow yahayna afaruu tukan jiray midkan afarta marka salaatu lawaabiin xiina tarmadu lfisaal xadiidku saasuu ahaa dadka ilaahay u towbad keena salaadooda waa marka geela ubadkiisa yaryarka ah ay cagagubyoodaan markay cagagubanayaan afar saac iyo bar shan saac meelaha socon hadda ma la fahmay marka waa ka socon karaa ya ayb qaala alimaamu abu cabdiraxmaan annasaa-iyu raximah اllahu tacaala baabu mawdici اlyamiini min ashimaali fi salaati halkaas uma joogi baabu mawdici اlyamiini midigta booskeeda min ashimaali bidixda ay ka ay ka ahaanayso fi salaati salaada dhexdeeda gacanta midig meesha ay bidixda ka joogayso salaada marka la dukanayo oo marka allahu akbar aa dhahda midigta bidixda xaggay ka qabsaneenan وبالإسناad وبالإسناaد qال أخبرنا سويد بن نصر qال أخبرنا cبداللahi هو بن المبارك عن زائدة وهو زائدة بن قدامة أبو الصلت الكوفي qال xدثنا cاaصم بن كليب qال xدثني أbي أن وائل بن xجر أخبره qاaل qلت waxaan ihi لأنdرna إلى صلاaة رsuuل اللahi صلى اه عل سلم nabiga salaadiisaan fiirinayaa oo fiirsanayaa kayfa yusallii sidee u tukanayaa ayaan fiirinayaa fa nadartu ilayhi waan eegay faqaama waa istaagay fakabara allahu akbar buu yidhi wa rafaca yadayhi labadiisii gacmood ayuu kor yeelay xataa xaadaa biudunayhi ilaa uu labadiisa dhagood ku aadiyey uma wadaca yadahu lyumnaa gacantiisii midig ayuu dhigay calaa kafihi lyusraa calaa cashiisa bidix korkeeda marka midigta meesha ay ka qabsanayso bidixda kafkau sheega hadda kafka marka calaa casha korkeeda meeshaas ayb warusqi iyo meesha curcurka ah ee markaa yacnii ay kafka iyoiyo xoogga meesha u ah kala baxa kala goyska u ah ayb wasaacidi iyo xooga saacidkana waa halkaas marka gacantiisii marka marna kafka bidixda korkeeduu saarayo qabanayo marna curcurkii marna sidaan hadda uu sheegayo saddexdaba waa isku qabanayo saddexdaa marka waxay tahay sidaas markuu yidhaahdo midigtii marka waxay saaran tahay saacidkii rusqigii waa saaran tahay kafkiina waa saaran tahay mafhuum ayb marka xaalaadka qaarna labada kaf unbuu isa saari jiray mar saas marna inuu rusqiga qabto marna waxaa dhacaysa ilaa saacidkanba inuu gaara intaba marka waa la wariyaa falamaa araada markuu doonay an yarkaca inuu rukuuco markuu doono inuu rukuuco markuu rafaca yadayhi labadiisii gacmood buu kor u qaaday milahaa mila aluulaa sidii horeo kale qaala wawadaca yadayhi labadiisii gacmood ayuu yeelay ayuu saaray calaa rukbatayhi labadiisii jilbood korkooda huma lamaa rafaca markuu kor yeelay ra'sahu madaxiisa uu soo kor yeelay rafaca yadayhi labadiisi gacmood buu kor u qaaday milahaa uma sajada waa sujuuday fajacala kafayhi labadiisa calaacalood wuxuu yeelay bixidaa'i udunayhi labadiisa dhagood ku-aadankooda ayuu yeelay waa markuu sujuudayay sujuudda lafteeda markuu sujuudayay labada dhagood buu ku aadiyey gacmihii ayb uma qacada waa fadhiistay waftarasha waa gogladay rijlahu lugtiisii alyusraa bidix ayuu goglay waa ku fadhiistay ayb wawadaca kafahu lyusraa calaa cashiisa bidixna wuxuu saaray calaa fakidihi bowdadiisa iyo wa rukbatihi lyusraa iyo jilibkiisa bidixda ayuu saaray wa jacala wuxuu yeelay xadda mirfaqihi alaymani xusulkiisa midigta ah yacni meesha asalka asalkiisa darafkiisa darafka wuxuu yeelay calaa fakidihi bowdadiisii nacam alyumnaa midigta ah huma qabada wuxuu isku laabay ithnatayni laba farood ithnataynka uu laabaya marka waa kuwe waa midigtii waa alkhinsaru waalbinsar waa laabay labadan ayb ayb waxallaqa waa wareejiyey xalqatan wareegna waa sameeyey xalqad xalqadaasi marka waxay tahay middan wustaada iyo suulkii ayuu wuxuu ka sameeyey xalqad waa wareegaas waay marka ayb maxaa soo haray marka tanaa soo hartay tan sabaabada ayb huma rafaca isbacahu fartiisii sabaabadii ayuu kor yeelay markaas kor yeelay marka fara-aytuhu waan arka waan arkay buu yidhi yuxarikuhaa isagoo dhaqdhaqaajinayo yadcuu bihaa oo ku ducaysanayo fartaas ayb marka maxalushaahidka hadda uu u baabeeyey waa mowdicu lyamiini min ashimaal waana sheegay mas'alo kale marka tan dambe uma rafaca isbacahu fara'aytuhu yuxarikuhaa yadcuu biha ibnu khuseyma wuxuu yidhi laysa fii shayin min alakhbaari yuxarikuhaa akhbaarta ama axaadiidta wax dhaqdhaqaajin ah ma ku jirto yacnii xadiidkan riwaayaadkiisa far la dhaqdhaqaajiyaa kuma jirto ilaa fi ilaa fi hada alkhabari yacnii khabarkan maahane zaa'idatu dakarahu zaa'idatu bnu qudaama keligiisaa sheegay nooc marka shuduud bou dabcan ku xukuma oo zaa'idatu bnu qudaama keligii baa dhaqdhaqaajinta sheegay inta kalena ma sheegin xadiidkan waxaa wariyey sidoo kale hayru waaxidin min ala'ima sufyaanu bnu cuyayna sufyaanu thawri shucbatu bnu lxajaaj bishru bnu lmufadal hayrkood farawowhu can caasim bni kulayb biduuniha intaas marka yuxarikuhaa ma sheegin labada sufyaan iyo shucba iyo bishru bnu lmufadal iyo heyrkoodba ilaa kow iyo toban ayaa warisay oo aan sheegin oo caasim ka warinayaan waxay ku tusahay marka zaa'ida riwaayadiisu marka fara'aytuhu yuxarikuhaa inay tahay shaad ayb xadiidka ibnu maajahna waa soo saaray iyo abu daawuud iyo tirmidi min طariiqin aakhara can caasimin biduuni hadihi ziyaada idan marka ziyaadadan oo gacanta farta dhaqdhaqaajinteeda oo waa dhaqdhaqaajin jiray ah waa ziyaado ou shuduud ku jiro dacfi baa ku jira marka riwaayada muslim waxay leedahay marka kaana yushiiru biha waa ishaari jiray waa ishaari jiray marka iyo waa dhaqdhaqaajin jiray in la takallufo maahane xoogaa in la jamciya ma fududa haddana intan oo raawi oo aan taxriig sheegin ishaaradu inay tahay iska taagidaad dareemay marka saas un in loo taaga bes qaala baabu nahyi can اtakhasuri fi salaati iska reebidda la yska reebay caddaynteediibuu u baab yahay can اtakhasuri keliya qabsi fi salaati salaada dhexdeeda qofka inuu keliyaha saa u qabsado wabihi qaala akhbaranaa isxaaqu bnu ibraahim qaala akhbaranaa jariirun wahuwa bnu cabdilxamiid addabiyu can hishaamin wahuwa hishaam bnu xasan alqurduusiyu xaa waahbaranaa suweyd bnu nasrin qaala akhbaranaa cabdullahi bnu lmubaarak wallafdu lahu waa lafdiga cabdullaahi cabdullahi bnu lmubaarak can hishaamin marka jariir iyo cabdullaahi ayaa xadiidka iskale marka lafdigii cabdullaahi buu soo kaxiyey can hishaamin can ibni siriin hishaam marka waa ibn xasan alqurduusi haddaab aragto hishaam can ibni siriin waa qurduusiga hishaam can qataada haddaad aragtana waa ibn abi cabdillaahi dastuwaa-i ayb hishaam can abiihi haddaad aragtana hishaam ibnu curwa can abi hurayrata ana nabiya sala allahu alayh can ibni siriina can abi hurayrata ana nabiya sal ll slama nahaa wuxuu reebay an yusalliya arajulu qofku inuu tukado mutakhasiran isagoo keliyaha haysto lafdiga muslim wuxuu ahaa mukhtasiran lafdiga marka muslim mukhtasiran ayaa ahlucilmiga macnaha xadiidkani isku khilaafeen qaarkood waxay yidhaahdeen fasaxiixu aladii calayhi almuxaqiquuna waa sida ay muxaqiqiinta dhaheene huwa an yusalliya wayaduhu calaa khaasiratihi inuu tukado iyadoo gacantiisu ay kelida u saaran tahay masararta ayb abu cubayd alharawi isaga waxa uu yidhi abu cubayda alharawi macmar bnu lmusanaa huwa aladii ya'hudu biyadihi casan yatawaka'u calayha muqhtasiran isaga mar wuxuu ku macnaynayaa qofku inuu ul cuskado salaada soo dukanayo ul inuu cuskado ayuu ku macneeyey waqiila waxaa kaloo lagu macneeyey mukhtasiranta in laga wado yakhtasiru suurata suurad ayuu ayuu soo gaabsanayaa fayaqra'u aayatan ow aayatayni aayad ama laba aayadoo ka akhrina allahu akbar waa rukuuca marka yanii labada aayadoo dambe ama aayadda dambe ayuu qaada ayuu soo qabsanaa macnahaasna marka waa lagu fasiray ayb waqiila waxaa la yidhi waaba in uu salaada qiyaamkeeda iyo rukuucdeeda inuu nuqsaamiyo afar macno soo maaha kan horaa ugu xoog badan marka oo ah marka in keliyaha la qabsado ayb qaala wabihi qaala akhbaranaa xumayd bnu mascadata wahuwa saamiyu lbasriyu saduuqu can sufyaana bni xabiibin wahuwa albasriyu lbazaaz abu muxamed can saciid bni ziyaadin wahuwa shaybaaniyu maqbulu can ziyaad bni subayxin wahuwa alxanafiyu abu maryam hiqat qaala sallaytu ilaa janbi bni cumar ayaan ku dukaday fawadactu yadii gacantayda ayaan waxaan dhigay calaa khasrii kelideydaan saa u saaray meesha geeska a macnaha sararta fa qaala lii wuxuu igu yidhi haakadaa sidan ayuu igu dhahay darbatan biyadihi daraba darbatan ayuu garaacay biyadihi gacantiisa gacantiibuu igu dharbaaxay falamaa sallaytu markaan tukaday qultu lirajulin nin baa waxaan ku yidhi man haadaa waa ayo kan qaala cabdullaahi bni cumar ayuu yidhi qultu yaa abaa cabdiraxmaan maa raabaka minii maxaa ku shaki geliyey oo dareentay aniga xaggayga qaala wuxuu yidhi ina haadaa kani assalbu weeyaan waa salbi waina rasuula allahi sal ll slam nahaa canhu nebiguna waa reebay oo qofka markuu labada sararood qabsado qof wuxuu u ekaanayaa markas la salbiyey oo la xiray oo yacni sida saliibka nasaaradoo kale ayuuayuu shabahayaa marka macnaha waa loo reebay macaani kalena way sheegaan baabu safi bayna alqadamayni fi salaati baabu safi yacni yani safiddii caddaynteediibu u baab yahay bayna alqadamayni labada lugood dhexdooda la safo fi salaati salaada dhexdeeda marka waxaa laga wadaa ay yusaawi baynahumaa maca alilzaaq labadii lugood waa simaa waa isku dhejinaa marka salaadii buu dukanayaa iyadoo labadiisii lugood isku dhegan tahay ma kala bixinayo wabihi qaala akhbaranaa camru bnu caliyin wahuwa alfallaas qaala xadatanaa yaxyaa huwa bnu saciidin alqataan can sufyaana bni saciidin althawriy can maysarata wahuwa maysarata bnu xabiib annahdi saduuqu can ilminhaali bni camrin can abi cubaydata waa ibni cabdillahi bni mascuud ana cabdallaahi ra'aa rajulan nin ayuu arkay yusallii tukanayo qad safa bayna qadamayhi isagoo labadiisii lugood isku dhejiyey ayb saf geliyey isku dhejiyey faqaala wuxuu yidhi khaalafa sunnata sunnadii buu khilaafay walow raawaxa haddii uu markaa yacnii kala xoogaa kala fogeeyo beynahumaa dhexdooda uu kala fogeeyo kaana afdala raawaxa marka waxaa lagu macneeyey ictamada calaa axadihimaa maratan wa cala alukhraa maratanna waa lagu fasiray labadii lugood macnaha inuu midna mar cuskado oo xooggiisa u badiyo mid midda kale uu nasiyo ama marna midda kale inuu xoogaa cuskado oo ta kale ou yani aynan labadooda uunan simin oo marba mid cuskado iyadoon ta kalena uunan dhulka ka qaadaynin waxaa kaloo lagu macneeyey walow raawaxa xoogaa hadduu kala yar fogeeyo intuu isku dhejinaya waxyar inuu aad inuu kala fogeeyana sax maaha inuu waxyar kala durjiyo sidaasaana akaru ahlilcilmi ay ku tageen inaan laysku dhejinin salaada marka la dukanayo labada lugood labada lugood waa adiga kuwaaga waayo halka qof labadiisa lugood inuun isku dhejinin ee ma laga hadlaayo lugaha qofkan iyo qofka kale kuwaas in laysku dhejiyo waayo safka la simo wabihi qaala ahbarana marka malik iyo imaam axmed iyo isxaaqna laa yarawna ba'san an yuraawixa almusallii bayna qadamayhi shaaficina sidoo kale ayb inaad marka qofku jaleecna lama ogolo intaad hal lug ku istaagto ta kalena aada wax sidii taagan oo kale inay noqoto ma ah wabihi qaala akhbaranaa ismaaciil bnu mascuud qaala xadaanaa khaalidun can shucbata qaala ahbaranii maysarat bnu xabiib qaala samictu lminhaala bna camrin yuxadisu can abi cubaydata can cabdillaahi anahu ra'aa rajula nin ayuu arkay qad safa bayna qadamayhi labadiisa lugood isku dhejiyey faqaala akhطa'a waa gafay buu yidhaha sunnata sunnadii buu gafay low raawaxa baynahumaa kana acjaba ilaya inuu kala fogeeyo midba midda kale uu ku nasiyo ayaa aniga la ii jacayl badan yahay xadiidka marka inqidaac baa ku jiro abu cubayda can abiihi inqidaac waa irsaal qaala baabu sukuuti اlimaami bacda اftitaaxihi الsalaata imaamka aamusitaankiisa cadayntiisiibu u baab yahay bacda اftitaaxihi markuu furfurto ka gadaale asalaata salaada furfurashadiisa uu salaada furfuranaya kadib xoogaa inuu aamuso waa aamusaa marka macnaha waxba ma akrinaayo ma laga wadee ma la jahraayo salaadda hadday jahriye tahay hoos ayuu imaamka u akhrisanaa wa bihi qaala akhbaranaa maxmuud bnu haylaan qaala xadaanaa wakiicun qaala xadaanaa sufyaan can cumaarata bni اlqaacqaac can abi zurcata can ibni camri bni jariir can abi hurayrata radi allahu canhu ana nabiya sal l slm kanat lahu saktatun nebiga aamusitaan ayaa u sugnaa ida اftataxa salaata salaada marka uu bilaabanayo uu furfuranayo marka allahu akbar markuu yihaahdaba hore kama bilaabayo faatixada ee waa aamusayaa aamuskaasna wuxuu ku aqrinayaa ducooyinka uu soo wado baabu ducaa'i bayna atakbiiri walqiraa'ati ducada u takbiirta iyo qiraa'ada dhexdooda ah allahu akbar markuu yidhaha intuunan qiraa'ada bilaabin ducada la aqriyo waa ducaau listiftaax wa bihi qaala akhbaranaa caliy bnu xujirin qaala akhbaranaa jariirun can cumaarata bni lqacqaac can abi zurcata bni camr bni jariirin can abi hurayrata radia allahu canhu qaal kaana rasuulu llahi sal l slam ida اftataxa salaata hadduu furfuranaya sakata hunayhatan yar buu aamusayay faqultu biabi anta wa ummi yaa rasuula allah hooyaday aabahay mid lagu furtaa tahaye maa taquulu maxaad dhahaysaa fii sukuutika aamusitaankaaga bayna atakbiiri walqiraa'ati takbiirta ee qiraa'ada dhexdeeda ah ayb maa taquulu maa taqra'u intaba waa timid ayb marka maa taqra'u bayna التكبيr والقراءة hadii la yihaha القراءaة أcamu min الجهri qراa'adu marka waa ka caamsan tahay jahri qofka hadii u qofka haddii uu hoos u akriyo qur-aan ama uu u akriyo duco waxba u akrinaa baa la dhahayaa dabcan hadduu la jahrana waa akrina akrintu marka ma keenayso jahri qasab maaha jahri ma keenayso ayb waa marka ay fuqahada ka waramayaan waa isilaa isdilaaxa oo fuqahada saas quraada waxaa dhici karta iyagu isdilaaxoodu jahri iyo wax lamida inuu noqdo laakiin hadda annaga waxaan ku jirnaa marka walfuqahaau aclamu bimacaani اlxadiid dadkan kale iyagu takhasus uma laha marka meeshaas marka waxaan ka rabaa bacd اlaxaadiid baa waxaa soo aroortay nebigu markuu salaada galo kaana yaqra'u bismi llahi faqara'a bismi اllahi الraxmaan الraxiim marka faqara'a dad baa waxay u qaadanayaan ey fajahara waa la jahray faqara'a iyo fajaharana farqi baa udhexeeya weyn ee qofka hadduu siraysto ou aqriyo bisinkii ma la dhihi kara miya qara'a qara'a albasmalata waa la dhihi karaa ayb marka walidaalika axaadiidta basmalada iyo marka laga hadlayo culimada marka bisinka waa lala jahraa qabaan mararka qaar axaadiidtaas ayay deliishanayaan aan sariixa ahayn waa saxiix laakiin sariix ma aha leanna haddaba ducadanba nebigu waa akhri jiray maca dalika kor uma qaadi jirin ayb waa jiraan riwaayaad marka jahara iyo tilmaamayso laakiin iyagu ma ka nabad gashana duritaan iyo dacfi qaala qaala wuxuu yidhi aquulu waxaan dhahayaa allaahuma baacid beynii waxaan idhaahdaa allaahuma baacid ilaahu fogeey beynii aniga iyo beyna khataayaaya gafafyaalkayga kamaa baacadta saa u kala fogeysa beyna almashriqi waalmaqrib bari iyo galbeed qorax soo baxay qorax dhac allaahuma naqinii min khataayaaya ilaahu gafafyaalkayga nadiifi kamaa yunaqa athawbu alabyadu marada cad sida loo nadiifiyo min addanasi wasaqda looga nadiifiyo allaahuma qsilnii ilaahu idhaq min qadaayaaya gafafyaalkayga iga dhaq bihalji baraf iyo walmaa-i biyo iyo walbaradi biyo qabow dhado iyo ama biyo qabow ducadani marka bukhaari iyo muslim baa warinayaan midaan allaahuma baacid beynii wa beyna khataayaaya farad iyo sunno labadana waa ku timid waa yani waa waa la gelin karaa nawcun qaala nawcun aakharu min adducaa'i bayna atakbiiri walqiraa'ati nooc kale oo ducada ka mid ah oo takbiirta iyo qiraa'ada u dhexeeyo ducaulistiftaax nooc kale wbihi qaala ahbaranaa cmr bn cثmaan bni saciid bni kahiir bni dinaari اlximsiy qaala xadaanaa shurayx bn yaziid alxadramiyu qaala ahbaranii shucayb bn abi xamzata qaala ahbaranii mxamed bn lmunkadir can jaabir bni cabdillaahi qaala kana nabiyu sal slm ida staftaxa salaata salaada hadduu furfuranayo kabara allahu akbar buu dhahaya uma qaala ina salaatii wanusukii wamaxyaaya wamamaatii lilaahi rabbi اlcaalamiin salaadayda iyo gowracayga iyo noloshayda iyo dhimashadaydaba allay u sugnaatay laa shariika ku wax lala wadaajiyaa lahu isaga uma sugnaanin wabidalika umirtu saasaa la ifaray wa ana min almuslimiinaan ka mid ahay riwaayadan marka wa ana min almuslimiin bay leedahay allaahuma ahdinii liaxsani alacmaali acmaal midda ugu wanaag badan igu hanuuni waaxsani lakhlaaqi akhlaaq mideeda ugu fiican laa yahdii liaxsanihaa mideeda ugu wanaagsani ma hanuuniyo ilaa anta adiga unbaa dadka ku hanuuniyo waqinii iga kori sayi-a alacmaali acmaal mideeda xun wasayi-a alakhlaaqi akhlaaqteeda xun laa yaqii sayi-ahaa ilaa anta akhlaaqda teeda xun ma ilaaliyo cidi kama ilaaliso cid ilaa anta adiga maahan nawcun aakharu min adikri wاdducaaءi bayna الtakbiiri wاlqiraaءة wabihi qaala akbaranaa cmr bnu caliyin qaala xadaanaa cabdالraxmaan bnu mahdiy qaala xadaanaa cabdاlcaزiiz bnu abi salamata huwa almaajishuun qaala xadaanii cami almaajishuun bnu abi salma can cabdالraxmaan اlأcraj can cubayd اllahi bn abi raafic can caliyin radi allahu canhu ana rasuula اllahi sal l slm kana ida staftaxa الsalaaةa kabara uma qaala wajahtu wajhii liladii fatara asamaawaati walarda xaniifa wamaa ana min almushrikiin ilaa aakhirihi marka waana min almuslimiin allahuma anta almaliku ayaa tahay laa ilaaha ilaa anta macbuud xaq lagu caabudaa ma jira adiga maahane ana cabduka addoonkaagaan ahay dalamtu nafsii baan dulmiyey waactaraftu bidenbii denbigaygii baan qirtay faqfir lii dunuubii jamiican dunuubtaydo dhan i dhaaf laa yغfir الذuنuuba ilaa anta wahdinii liaxsani اlأkhlaaqi laa yahdi liaxsaniha ilaa anta wasrif iga leexi canii sayi'aha laa yasrifu canii sayi'aha ilaa anta labeyka ilaahu ku ajiibo intaan waa soo marnay xadiidkii horaan kusoo fasirnay labeyka ku ajiibay oo ku ajiibay wasacdayka waa la mid iyadana ku ajiibay oo ku ajiibay talbiyatan bacda talbiyati waiscaadan bacda iscaadin macnuhuna waxay tahay daacadaadan diyaar u ahay ayb waalkhayru kulluhu khayrka dhammaantiis fii yadayka labadaada gacmoodu ahaaday uu ku jira washaru shartuna laysa ilayka xaggaaga ma ahaanin marka washaru laysa ilayka macaani badan baa ku jirta oo minhaa waxaa ka mid a in la yidhaahdo sharta adiga laguguma soo dhowaado dadku markay kuusoo dhowaanayaan ay ku caabudayaan shar kugu soo dhowaan maayaan khayr unbaa lagugu soo dhowaadaa adiga macna sidaas waay macno kalena wuxuu yahay washaru laysa ilayka xaggaaga shar maba ahaaninba kaamaba timaadaba shar oo adigii marka yacni shar laguma tiirinayo ma lagu tiirinayo macnaheedu waxay tahay shartu waxay ku jirtaa maqduurka iyo makhluuqa ee khalqiga iyo qadarkaaga adiga wax shara ma leh laba in la kala fahmaa waa muhiim marka khalqiga iyo makhluuqa in la kala saaro waa khalqigu waa sifo ilaahay leeyahay ma xumo iyada xumaan kuma jirto xumaantii waxay ku jirtaa makhluuqay ku dhex jirtaa maalan ilaahay subxaanahu watacaalaa ibliis isagaa abuuray soo maaha abuuritaankiisa alle ma xuma xumaan laguma sheegi karo leanna sifadiisii waaye khalqiga xikmad buu ka leeyahay shartu marka yay ku jirtaana ibliis dhexdiisa ibliis ayay ku jirtaa marka waxay ku dhisan tahay marka alkhalqu laysa bilmakhluuq alkhalqu gayru lmakhluuq waalficlu gayru lmafcuul marka ficilka alle ceeb ma leh wixii samaysmayay ceebta ku dhex jirtaa taasoo lama fahmin ayb washaru laysa ilayka khalqu afcaalilcibaadkana aadan uu masaladaas u daaweeyey wax badanna uu ka hadlay yacnii abuurista iyo shayga la abuuray laba soo kale ma aha abuurista waa ficlullaahi waay abuuris waa ficilkii ilaahay waay la abuuruhuna waa wax ilaahay ka baxsan oo makhluuq kale waay la abuuraha waay waxay sharta ku jirta marka amaa sifada alle ee abuurista ah ceeb male iyada ayb macnahana marka waa laga macneeya ee laysa washaru laysa ilayka macnaheedu maahan khayr iyo shar adiga khayraa kaa yimaado wax sharta waa iska dhacdaa adiga qadarkaaga kuma dhacayso sidaa in laga wada maya ma ahan saas wax ilaahay mashii'adiisa ka baxaya male cumuumu lmashii'a khayr iyo sharba waa shamline haddaad tiraa marka sharta ilaahay ma doonin mana rabo kownan waqadaran kuma doonin bal khayr buu doonay laakiin dadka ayagiibaa ka qaalib noqday doonistii alle iraadadii allaa laga adkaaday waxaa meeshii yimid wuxuusan rabin uunan ku talagelin baa dhacay markaad leedahay ee ilaahay baad cajzi u nisbaysay soo maaha cajzi ayaa u nisbaysay muctasilada marka waxay ka cararayaan wax kale wax kaley ku dhacayaan oo kasii daran ana bika ana aniga bika adiga ayaan yacnii ayaan kuu qasdayaa adaan ku caabudayaa wa ilayka xaggaagana waa u qasdayaa yacni bika ay ana biisticaanatika ana bika ay ana anigu bika biisticaanatika kaalmadaada kaalma dalabkaaga ayaan ahayoo adaan ku kaalmaysanayaa oon ku magangelayaa wa ilayka xaggaaga ayaan marka cibaadada iyo qasadkuna uu yahay qasadkeyga labadaba marka haddii sidaa loo dhigo waa towxiid aluluuhiya labadooda tabaarakta watacaalayta astaqfiruka waatuubu ilayka wabihi qaala akhbaranaa yaxya bnu cuثmaan alximsiyu qaala xadaana bnu ximyar wa mxamed bnu ximyar asaliixiyu saduuq rawaa lahu albuhaariyu wa abu dawuuda fi lmaraasiil wاnasaa-iy wbnu maaja qaala xadaanaa shucayb bnu abi xamzata can moxamed bn اlmunkadiri wadakara aakhara qablahu wadakara aakhara yaal ibnu ximyara iskale ayb markaa yani wuxuu leeyahay maquulu ibni ximyar marka wxuu ka wadaa wadakara shucayb wuxuu sheegay aakhara ayuu sheegay mid kale qablahu qabla moxamed ibn lmunkadir hortiis markaa shucayb ayaa laba shiikh leh nin kale iyo ibnulmunkadir marka ninkii kale ayuu marka dabcan uu saa u ishaarayaa marka qaa'ilka wadakara waa ibnu xumyar wadakara faacilkeeduna waa shucayb cidda la sheegayna marka aakhara qablahu waa mid kale ayuu qablahu damiirkeedana qabla bni lmunkadir ayuu noqona can cabdiraxmaan bni hurmuz an moxamed bni maslamata an lacraj can moxamed bni maslamata ana rasuula اllahi sal l slm kaana idaa qaama yusallii taطawucan wuxuu ahaa hadduu istaagayo oo salaad sunnaa uu dukanayo qaala allahu akbar wajahtu wajhi allahu akbartan waa tii salaada lagu galaayay wajahtu wajhi liladii fatara asamaawaati walarda xaniifan musliman ayuu ku daray wamaa ana min almushrikiin ina salaatii wanusukii wamaxyaaya wamamaatii lilahi rabi اlcaalamiin laa shariika lahu wabidalika umirtu waana wal lmuslimiin dhib male wal lmuslimiin in la dhaho waxuuna ka wadaa marka waana awal lmuslimiin anaa ugu horeeya wax u degdega waayo cibaadadaada ee macnuhu maahan muslin iga horeeya ma jiro anaa muslimiinta ugu horeeya ma laga wado waa min baabi lmusaaraca waqul in kana liraxmaani waladun fa ana awal اlcaabidiin oo kale ayb allahuma anta almaliku laa ilaha illaa anta subxaanaka wabixamdika huma yaqra'u dabadeed waa aqrinaya nawcun oo qiraa'adii buu gelayay nawcun aakharu min aldikri bayna اftitaaxi الsalaati wa bayna alqiraa'ati nooc kale oo salaada furfurashadeeda iyo qiraa'ada u dhexeeya oo dikriga ka mid ah wbihi qaala akhbaranaa cubaydullahi bnu fadaalata bni ibraahim qaala akhbaranaa cabdurazaaq qaala akhbaranaa jacfar bnu sulaymaan can caliyi bni caliyin waa abu ismaaciil albasri laa ba'sa bihi buu yidhi ibnu xajar imaamu dahabi fi lkaashif wuxuu yidhi wahaqahu lakharuun inta badan way towhiiqiyeen qaala abu xaatimna wuxuu yidhi laa yuxtaju bihi ayb can abi lmutawakil wahuwa الnaajiyu can abi saciidin ana الnabiya sal ly slama kaana ida اftataxa salaata markuu salaada furfuranaya qaala wuxuu dhahaya subxaanaka allahuma wabixamdika subxaanaka usabixuka ilaahu waa ku nasahaya allaahuma yaa allahu allow wabixamdika anoo ku dheehan ammaantaada tabaaraka smuka magacaaga ayaa yani weynaaday ay tacaadama smuka wa tacaalaa jadduka nicmadaada iyo yacnii ama awoodaadii ayaa sarrayso walaa ilaaha hayruka macbuud xaq lagu caabudaana ma jiro aan adiga ahayn ayb marka middaan hadda iyadoo marfuucuu keenay kaana ida اftataxa salaata ayuu leeyahay abu dawuud wuxuu yihi hada اlxadiiثu yaquuluuna huwa can caliy bni caliyin can اlxasan mursalan abu dawuud marka wuxuu leeyahay xadiidkan in uu caliy bnu caliy wuxuu ka warinaa xasan اlbasri mursal ahaan uuna u wariyey alwahmu min jacfar jacfar bnu sulaymaan ayaa sidan ou hadda anaga matniga noo taal jacfar ayaa qaladka ayaa gafay buu leeyahay xadiidka sida ay badana u warinayaan waa can caliyin can ilxasan mursalan marka imaam axmedna wuxuu yihi laa yasixu hada alxadiid xadiidkan ma ansaxayuu yihi wa qaala tirmidiyu tirmidina wuxuu yihi kana yaxya bnu saciid ytakalamu fi caliyi bni caliyin الrifaaciy ibnu khuseymana waa daciif yeelay imaamu nawowina majmuuca sidoo kale waa ku daciif yeelay ibnu xibbaanna ninkan yani waa daciifiyey ibnu xibbaanna kitaabkiisa majruuxiin ayuu isaga laftiisa ku daciifiyey marka adu meeshaabaa war ku jiraa sanadka ugu fiicanna waxaan filayaa inuu yahay kii cumar oo ah min qowlihi ah masjidkii inuu allahu akbar intuu yidhi ayuu ducadan akhriyay subxaanaka allahuma bixamdika watabaaraka smuka watacaala jadduka walaa ilaaha hayruka waa min cumar baa marka yidhi laakiin waxay leeyihin hadduu cumar yidhi amaama saxaabana saxaabadiina uu maqashiiyey salaadiina adkaartiina ay tahay towqiifi qad yakuunu marka in la yidhaahdo qad yuqaalu ina lahu xukma rafci waa iska suuragal bacdi alculamaana duruqda abi saciid iyo kaas iyo waxbay jamcinayaan asal inuu leeyahay marka iyay tilmaamayaan wabihi qaala akhbarana axmed bnu sulaymaan qaala xadaana zaydun yani bna alxubaab qaala xadaanii jacfar bnu sulaymaan can caliy bni caliyin can abi lmutawakil can abi saciid ayb radia allahu canhu qaala kana rasuulu lahi sal l slam ida اftataxa salaata qaala subxaanaka allahuma bixamdika ila akhirihi qaala nawcun aakharu min aldikri bacda atakbiir nooc kaleoo dikrigii ka mida wabihi qaala akhbaranaa moxamed bnu lmusanaa qaala xadaanaa xajaaj qaala xadaanaa xamaadu can haabitin waqataadata waxumaydin can anas annahu qaala kaana rasuulu llahi sal l slam yusalii bina nabigoona tujinayay id jaءa rajulu nin baa yimid fadakhala almasjida buu galay waqad xafazahu annafasu iyadoo neeftii ay ciriirisay neefsashadu ay ciriirisay ay daqatahu nafsu ay daqatahu nafasu imaamu nawowi sidaasuu yidhi ibnulahirna wuxuu ku macneeyey xafaska alxathu walicjaalu yani neefsad neefsashadii baa dadejisay waay qof marku soo ordo waa neeftuur isagoo neeftuuray faqaala wuxuu yidhi allahu akbar alxamdu lilahi xamda kahiira طayiba mubaarakan fiihi falama qadaa rasuulu llahi sal l slam salaatahu qaala ayukm اladii takalama bikalimaatin waa kiinee midkii ku hadlay kelimadaha bikalimaatin ay kelimaadka aan maqlay aan maqlayay baa laga wadaa faarama alqowmu qowmkii marka way jibadeen oo yacnii way dibay waa aamuseen qaala wuxuu yidhi inahu lam yaqul ba'san wax dhiba ma dhihin wax baas a maunan dhihine qaala wuxuu yidhi ana yaa rasuula allah aniga ji'tu waan imid waqad xafazani nafasu faqultuhaa qaala nabiyu sala allahu calayhi wasalama laqad ra'aytu waxaan arkay itnay cashara malakan labaiyo toban malag yabtadiruunahaa kuwaas oo u degdegayaan ayuhum yarfacuhaa ayuhum yarfacuhaa koodii kor yeelayo marka ayuhum huwa yarfacuhaa ayuhum huwa yarfacuhaa ayb kooda markaa yacnii kor yeelayo ayb marka ducooyinkan ducaa-ulistiftaaxa anwaac bay leedahay marba mid in la akriyaa wanaagsan qofku hadduu hal mid iska akriyana dhib ma laha ayb ikhtilaafka noocan iyo kala duwanaanshadanna waxaa la yidhaha ikhtilaafu tanawuc hadba marka yacnii tanawuca marka ikhtilaafkiisu dhib ma keenayo amaa laakiin ikhtilaafu tadaadka labada shay marka aan meel lagu kula jamcin karin amaba yacni in layska laystawfiiqiyaa ay adag tahay ayaa waxaa la yidhaha altadaadu watamaanucu waa isdiidayaan waa iska hor imaanayaan laakiin hadda kan wax isdiidaya ma leh marba marka mid in lagu ducaysto ayay tahay hada aakhiruhu wallahu aclam wsala allahu wslama calaa nabiyina mxamed